waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
weli soomaaliya waxaa ka socda khilaafka ku aadan nidaamka doorashada balse shir ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagaga heshiiyey mudaharaad la filayay maanta oo jimca inuu ka dhaco magaalada muqdisho warbixintan waxaa noo soo diyaariyey waryahayaga magaalada muqdisho iyada oo muddooyinkii lasoo dhaafay uu khilaaf xoogan ka dhex jiray midooda musharaxiinta mucaaradka ah oo ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee soomaaliya iyo dowladda wakhtixileedkeedu dhammaaday ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo khilaafkaasi oo salka ku hayay hanaanka doorashada iyo in midooda musharaxiintu ay dibadbaxyo ay kaga soo horjeedaan dowladda ka dhigaan magaalada muqdisho ee caasimada dalka iyadoo ugu dambayntii heshiis laga gaaray arrimahaasi shir saacado fara badan qaatay oo ay yeesheen midooda musharaxiinta iyo xukuumadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ay garwadeen ka ahaayeen madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo hirshabelle ayaa ugu dambayntii waxaa laga soo saaray warmurtiyeed lix qodob ka kooban oo lagu muujiyey in dhinacyadu ay isku afgarteen islamarkaana heshiis is-afgarad ay gaareen qodobada warmurtiyeedka ku jiray ayaa waxaa ka mid ahaa in dowladdu ay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii bisha februari waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan kusoo sameeya sidii dhacdadaasi ay u dhacday iyo in bannaanbixii dhici lahaa jimcahan maanta la baajiyo islamarkaana dib loo dhigo muddo toban cisho gudahoodna iyadana loo xil saaray guddi wadajir arrintaasi uga shaqeeya iyo qodobo kale siduu saxaafadda u faahfaahiyey afayeenka xukuumadda soomaaliya maxamed ibraahim maclimo kow dowladda federaalk soomaaliya waxay ka xun tahay wixii ka dhacay magaalada muqdisho sagaal iyo tobankii febraayo labada kun labaataniyo kowdii waxayna u tacsiyadaynaysaa shacabka soomaaliyeed iyo midowda musharaxiinta ee waxyeelladu ay ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax bannaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen labo sida uu qabo qodobka labaatanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay inuu abaabulo kana qayb galo bannaanbax si xasilooni ah cabcabasho loogu muujinayo sidaa darteed xukuumadda federaalk soomaaliya waxa ay dammaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqdaas dastuuriga ah saddex dowladda federaalk iyo midowda murashaxiintu waxa ay ka wada shaqaynayaan sidii loo qaban lahaa bannaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca iyadoo dowladdu ay ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada soomaaliya afar dowladda federaalk soomaaliya iyo midowda murashaxiintu waxay isla garteen in dib loogu dhigo mudaaharaadkii qorshaysnaa maalinta jimcaha ee ku beegan tahay lix iyo labaatanka febraayo labada kun labaatan iyo kowda oo berri barnaanbaxa dib loo dhigay waxa uu dhici doonaa muddo toban cishaa gudahood waxaana loo xil saaray guddi wada jira waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wadahadalladoodu ay sii socdaan ama la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe oo isaga iyo madaxweynaha galmudug qayb ay ka ahaayeen guddigii waday dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa madasha ka hadlay xaqiiqdii qof kasta ee wanaagga jecel guud ahaan ummadda soomaaliyeed shirkan maanta laga dhur sugaayey wanaagga laga gaaray iyo isfahamka alla ayaan uga mahad celinaynaa wiigga lasoo dhaafana waxaan ku mashquushanayn ama qof kasta ee waxgarata ay ku mashquushaneeday kuna fikiraysay sidee lagu gaaraa xal sidee ummaddan wax dhegaheeda u roon ay ku wada jiri karto xalkeeda lagu gaarahay aheeday ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa oo noo suuro geliyey in caawa laysku afgarto wax walba ee qodobo ahaay ee laysku soo qaaday si wanaaga in laysku afgartay ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa qof kastee gacan ka geysatay oo wakhti gelisay oo talogelisana waxaan leeha waad ku mahadsan tihiin ummaddan waxaad u wada ogsoontihiin xaaladda caafimaad ee ka jirto dalka midda amniya ee ka jirto in maanta haddana dhegaheedu ay ku soo dhacaan dhib iyo maaragtay waxyaala ay hore ugu soo daaleen iyo wax sababi karo in la kala qaxo dano uguma jirto cid kastee wanaaggaas qayb ka qaadatana waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waana rajaynayaa guud ahaan dadku waxay isku haystaan ma ahan dhaxal gooniya ma ahan ceel mana ahan maaragtay asoohin ee waxa laysku haysto waa siyaasadda dalkee iyadana waxaan rajaynaynaa guud ahaan wax laysku waafaqsan yahay oo raalli laysaga yahay in doorasho ay dalka uga dhici doonto madaxweynihii hore ee soomaaliya islamarkaana ka mid ah midooda musharaxiinta xasan sheekh maxamuud ayaa isna halkaasi ka sheegay in ay muhiim tahay in qof kasta oo wax tabanaya la qanciyo isagoona carabka ku adkeeyey in wixii dastuurka laga waayo ay muhiim tahay in si wadajira looga wada hadlo waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa mabda'iyan in laysla qaatay qof kasta oo soomaali ah oo wax tirsanaya wax qaba ra'yi qaba in la dhegaysto lala fariisto laga qanciyo waxa uu qabo ama waxa uu la rabo in la dhaqangeliyo lagu qanciyo ee markaas aanu ku qanacsanayn laakiin ma jirto haddii aan la yidhaahdo maxaanku idhahdaay is- is- isjujuubid iyo ama isqasbid ama xoog iyo maxaan ku raha colaad wax ku raadin intaba ma jirto dalkaani waa ka yimid waayihii colaadde iyo maxaanku irahdaay xanafta waayihii walaalnimada isqadarinta eh, isdhexgelinta isu nuglaashaha ayaa lagu jiraa waan ku soo caanimaalnay horay haddana waa kusii caanimaali doonaa haddii aan la yidhaahdo waxaa mar walba noo qoran dastuurka aan leenahay iyo shuruucda dalka ay leedahay wixii markaa aan aad u caddayn ama ka maqan dastuurkana wada hadal iyo wada xaajood iyo isqancin iyo wada ogol in lagu jiheeyo ayaa iyadana mabda muxuu ahay rasmi ah laysla wada- layslana wada ogol yahay haddii aan la yidhaahdo ayadoo la ilaalinayo dastuurka iyo shuruucda dalka ka jirta ayadoo la ilaalinayo dhammaan wixii eh, xuquuq ah oo ay shuruucdaas iyo dastuurkaba bixinayaan haddana duruufaha jiraahe mar walba tixgelintooda ayay leeyihiin waana la tixgelin doonaa haddii aan la yidhaahdo madaxweynihii hore shariif sheekh axmed oo ah gudoomiyaha madasha musharaxiinta mucaaradka ah ayaa sheegay in mar kasta ay muhiim tahay in sharciga iyo heshiisyada la ilaaliyo waxaan aaminsannahay ilaalinta sharciga waa wax muhiima waxa dastuurka loo qoray oo dowladnimada la isugu yimid oo halkaas loo wada fadhiyana waa taas taas ayaana rabnay anaga dhinaceenna inaan ka ilaalinno Eh, meesha nooga aadan eh, uga aadna ilaahay idankiisa Eh, dabcan mararka qaar waxaa laga yaabaa eh, qofba inuu meel ka istaag meel ka istaago sida aan sheegnay laakiin waxa lagu xalli karo waxaa ka mid a Eh, in laysu yimaado oo la wada hadlo oo laga heshiiyo waxa maanta halkan ka dhacayna waa heshiiskaas kaasaana rabnaa inuu hore u sii socdo Eh, ilaalinta dastuurka iyo xuquuqda iyo xorriyaadka waa waxyaabaha dowladnimadu ku istaagto marka eh, qofku inuu eh, mar walba dul istaago waa lagama maarmaan sababtuna waxa waaye waxa fawdada iyo kala dambeyn la'aanta iyo in dhibaata dhacda keenayo waxaan aaminsannahay inay yihiin sharciga oo la hareer maro marka dhammaanteen aan wada ilaalinno sharciga aan wada ilaalinno heshiisyada dadka soomaaliyeedna sidaas ayay nabad iyo horumar u gaari karaan waa run dalka waxaa ka jira karoone waa run waxaa ka jira eh, amni darro laakiin ayaguna excuse uma naqon karaan xorriyaadka in la qaado excuse in- in- uma naqon karaa in dadka la caburiyo marka waxaan rabnaa labada dhinac in laga istaago qof walba meesha ku habboon uu- uu ka istaago qofka maanta jooga berri ma joogo qofka berri jooga berri dama ma joogo dowladnimadu sidaan ognaho waa waa wareegto marka annaga dhan waxay nagu anfacaysaa sharciga inaan ilaalino maxaa yeelay qofka maanta jooga xurmada u baahan yahay Eh, qofka aan jooginna wuxuu u baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo ugu dambayn ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen roble ayaa shirkaasi soo xiray isagoona codsaday in lagu garabsiiyo sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho mudaaharaad nabadeed waa waajib waa waajib dastuuri ah oo qof kasta oo soomaali ah uu xaq u leeyahay waxaa iyadana waajib ah in ciddi markaa mas-uulka ka ah lagala shaqeeyo sidii ay ugu dhici lahayd si amni ah oo wanaagsan dhibna uu naga soo wada gaarin in sha allah sida statementiga ama warmurtiyeedka ku qorneed waa isku afgarana wixii dhammaan halkaas ku qornaa in sha allah ilaahay subxaana wa tacaalana waxaan ka baryayaa inuu si wanaagsan inoogu dhammeeyo inta dhimanna in sha allah aan dhexdu u xirano shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in ay nagu garab istaagaan sidii aan doorashadan u dhammayn lahayn nooguna dhammaan lahayd si xor iyo xalaal ah waan ogahay habeenadan waad murugaysneedeen in sha allah ilaahayna dha- han- wuu naga saaray caawa murugadii waxaan rajaynaynaa inaan farxad kusii dhammaysanno inta nooga hartay doorasho waa waajib wayna naga go'an tahay dhammaanteen in sha allah way noo qabsoomaysaa inta dhimanna waxaan rajaynayaa walaalahay musharaxiinta walaalahay dowlad goboleedyada inta naga maqan dhammaan inaan gacmaha isqabsanno oo aan fududayno caqabadaha jirana aan ka gudubno si ay noogu qabsoomto doorashadaas anigana aada gacan igu siisaan si kastaba sagaal iyo tobankii bishan ay ahayd markii israsaasayn khasaare nafeed geysatay tiro laba jeer ay ka dhacday magaalada caasimadda ee muqdisho kadib markii dowladdu ay sortaag ku samaysay dibadbax ay doonayeen musharaxiinta mucaaradka ah inay ka dhigaan magaalada muqdisho waxaana tan iyo maalinkaasi dhigta u taagnayd shacabka reer muqdisho oo dhowrayey waxaa dhici doona jimcahan maanta ah maadaama ay warbaahinta hadallo kala duwan oo iska soo horjeeday isu mariyeen labada dhinac waxaana dhanka kale aan la ogeyn waxa uu arrinkani ka bedeli doono murankii dhanka doorashada ee u dhexeeyey madaxweyneyaasha maamulada jubbaland iyo puntland iyo xukuumadda wakhti xileedkeedu dhammaaday iyada oo tiro laba jeer madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo maamuladaasi ugu yeeray inay ka soo qayb galaan shir lagu dhammaystirayo heshiisyadii horey loo gaaray hase yeeshee ay ka biyodiideen iyagoona shurado dhowra ku xiray cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho